بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الأول فصل ككوبات wuxuu ku saabsan yahay qawaacidu qaacidooyin qaacidooyinkaasoo fii asmaa illaah alla magacyaashiisii dhaxdoodii ku saabsan allahaasoo tacaalaa sarreeyo oo makhluuqaadkiisii dhan ka sarreeyo alqaacidatu aluulaa qaacidada koowaad asmaau ullaahi ilaahay magacyaashiisu tacaalaa sareeye kulluhaa asmaa'adaasi dhammaantood xusnaa waa kuwa wanaag badan waaye ay baaliqatun waa mid gaarayso waaye filxusni wanaaga dhexdiisa gaayatahu gaayata alxusni wanaagga yoolkiisii iyo meeshii ugu dambe mid gaarayso waaye oo wanaag ka dambeeyo baysan jirin qaala allaahu alla wuxuu dhahay tacaalaa waa sareeyaahe walilaahi allah keligiisii ayay u sugnaadeen al asmaa'u magacyaalo jamcu ismin asmaa asmaadaasoo alxusnaa wanaaga badan wadaalika arrinkaasna oo in allah asmaa'adiisii ay yihiin kuwa wanaagga badan liannahaa asmaa'ada mutadaminatun waxay koobsanaysaa oo koobaysaa oo dibniisan tahay lisifaatin sifooyin sifooyinkaasoo kaamilatin dhimaystiran sifooyinkaasoo laa naqsa wax nuqsaan ah fiihaa sifaadda dhexdeedii aysan ku sugnaanin biwajhin dhinac oo min alwujuuhi wujuuhda iyo dhinacyaalka ka mid ah marnaba nuqsaan aan lahayn waay laxtimaalan ixtimaal ahaan nuqsaanaan u sugnaanin waay ugu sugnaanin xagga ixtimaal ahaan nuqsaana ixtimaashaa hadda lama dhahayo waay walaa taqdiiran iyo xagga gadarad ahaan waay mithaalu daalika kaas mithaalkiisii alxayu isimkii la dhahayo waay alxayu allah inuu nool yahay ismun waa ism isimkaasoo min asmaa illaahi alla magacyaashiisii ka mida tacaala sareye isimkaasoo mutadaminun koobsanaayo lilxayaati nolol noloshaasoo alkaamilati kaamil ah allatii noloshaasoo lam tusbaq aan lagala hormarin bicadamin waayitaan walaa yalxaqu aan xeleelaynin haa nolosha zawaalun zuulitaan alxayaatu nolol ayaa u sugnaatay allah noloshaasoo almustalzimatu laasimsinayso likamaali sifaati sifaada kaamil ahaanshaheeda laasimsinayso min alcilmi ah waxyaabaha laasimsinayso nolol cilmo ayaa laasimsinaysaa waalqudrati ah awood والسمع أه مغلد والبصر أه أرك وغيرها انت صغير كوت ومثال آخر مثال كله العليم واي الله مدعي المبضان اسم واسم اسم كاسو من أسماء الله اللهم مغعياشي سكامد أه اسم كاسو متضمن للعلم علمك كوبسنايو cilmigaasoo alkaamili oo kaamil ah haafi nuqsaan naaqis aan ahayn waay alladii cilmigaasoo lam yusbaq aan ka hormarin bijahlin waay jahla aan ka horeynin waay calima bacda aljahli lama dhahayo waay ilaahay tabaaraka wa tacaala walaa yalxaqu aan heleelaynin hu cilmigaasi nisyaanun ilow iyo halmaan qaala allaahu alla wuxuu dhahay tacaalaa sareeye cilmuhaa cilmu saaca saacadda qiyaame cilmigeedu cinda rabbii rabbigayga agtiisii ayay ahaatay ayay ku sugan tahay ayuu ku sugan yahay waa cilmiga fii kitaabin kitaab dhexdiis ayaa ayay ayuu ayuu ahaaday waay cilmigeed fii kitaabin kitaab dhexdiisa ayuu ahaaday cilmigeed waay laa yadilu ma lumaayo rabbii rabbigaygii ma habaabo walaa yansaa mana ilaawo alcilmu cilmiga al cilmi waaye alwaasicu bimacnaa alcilmu cilmi ayuu waayo cilmiga lagu sheegay aayadda alcilmu waa cilmi cilmiga la sheegay aayadda lagu sheegay waa cilmi cilmigaasoo alwaasicu ballaaran cilmigaasoo almuxiidu koobaayo ama koobay bikulli shayin wax walbo jumlatan daduub ahaan iyo tafsiilan kala dhigdhig ahaan sawaaun waxaa simin maa kii inuu yahay yatacallaqu huwa maaga ku tacalluqo biafcalihi alla afcaashiisii ow amase afcaali khalqihi khalqigiisa afcaashiisii ku tacalluqo labadaba waa og yahay qaala allahu ilaahay wuxuu dhahay tacaala sareeye wa cindahu cinda allah alla agtiisii oo keli ah ayay ku sugnaadeen mafaatixu lgaybi qeybkii furyaashiisu waay laa yaclamu ma ogaanaayo marna haa mafaatixdaasi ilaa huu isaga mooyaane wayaclamu ilaahay wuxuu og yahay maa wixii oo filbari bannaanka dhexdiis ah ku sugan banaanka ku sugan waay iyo walbaxri wixii badda ku sugan allugu waa og yahay waxa ka maqan ma laha wamaa tasqudu ma dhacdo min waraqatin waraqatun warqad caleen iyo hambal hambal ma taqaana hambal ma waay geedka markii roobka ku da-o celaanta soo saaraysa la isku mid waa celaan iyo hambal isku mid waaya min waraqatin warqad ma dhacdo ilaa haddii ay dhacdo yaclamu huwa allo waa og yahay layhaa waraqadaasoo dhacday geedahan intaan la eg eleemahoodii mid allaala madii dhacdo ilaahay waa og yahay subxaanahu wa tacaala walaa xabbatin xabbadna ma dhacdo fii dulumaati alardi dhululka mugdiyaashiisii dhacdiisii ku dhacday ilaa haddii ay ku dhacdo waa og yahay le waay walaa radbin waxa quuyan ama waxa injegan injeg mataqaana qalalan waay injeg waa qalalan isku mid walaa radbin waxa quuyan iyo walaa yaabisin waxa qalalan ma jiraan ilaa fii kitaabin kitaab dhexdiis mooyaane inay ku sugan yihiin kitaabkaasoo mubiinin cad waay in wax caddaynayo wamaa min daabbatin daabbo daabbatun way daabba ma jirto wamaa min daabbatin daabbo fi lardi dhulka dhexdiisii kuma sugna ilaa cala allah ilaa haddii ay ku sugan tahayba allah korkiisa ya risquhaa quudinteedii ahaaday ilaahay ee quudina wa ama ha ahaado xalaal ama ha ahaado haaraan wayaclamu huwa alla waa ogyahay mustaqaraha daabadaasi meeshii lagu sugay iyo wa mustawdacaha meeshii ku maalgeer ahaan loo loo dhigay waa ogyahay le kullun mid walibo fii kitaabin kitaab dhexdiisu ahaaday kitaabkasoo mubiinin cad way yaclamu ilaahay wuxuu ogyahay maa fi samaawaati samaawooyinka wixii ku dhex sugan iyo wal ardi dhulalka wixii ku dhex sugan wayaclamu ilaahay waa ogyahay maa wixii tusiruuna idinka siraysanaysaan iyo wamaa tuclinuuna wixii ay mudaahirinaysaan oo muujinaysaanba wa huwa alle caliimun waa allihii ogaal badan bidaati suduuri bimaa fi suduuri laabaha dhexdoodii wixii ahaaday waay ومثال ثالث مثال سدهات الرحمن واي اسم واسم رحمن كاسي من اسماء الله كمدة تعالى سرية اسم كاسو متضمن قوب سنايون للرحمة رحرسي كقوب سنايون حرستا سؤال كاملة أردمسترن التي نعرستا سقال دهاي عنها حق ذبه rasuulullaahi alla rasuulkiisii sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama lallaahu alle ayaa arxamu uga naxariis badan bicibaadihi oddoomihiisii u naxariisanaayo min haadihi tan xaggeeda biwaladihaa cunugeedii ay u naxariisanayso yacnii nebiga wuxuu la jeedaa umma sabiyin cunug hooyadiisa ayuu la jeedaa wajadad heshay hu cunugii sabiga ahaa fi sabyi qafaal qafaal dhexdiisu ka heshay waay waxa la soo qafaashay gaalada laga soo qafaashay ka heshay fa akhadat ay qabad qaaday hu cunugii waay wa alsaqad ay ku dhajiisay hu cunugii bibatnihaa caloosheeda wa ardacad ay nuujisay hu cunugii waay wa mutadaminun wuxuu keensanaa isimkaasi aydan sidaas oo kale liraxmati naxriso laasimsan ee naxristaasoo alwaasicati ballaaran allatii midaasoo qaala allaahu alla dhahay canha xaggeedii waraxmatii naxrisooyinkay wasicad way waasac noqotay kulla shayin wax walbo way deegtay waa waayahay wa qaala alla wuxuu dhahay can ducaai lmalaa'ikati malaa'igda ducadeeda xaggeeda asagoo ka hadlaayo lilmu'miniina mu'miniintaay u dacaynayaan malaa'igta rabbanaa yaa rabbanaa rabbagayniyo wasicta waad deegtay kulla shayin wax walbo hee waxaad ku deegtay raxmatan min raxma naxariis ahaan iyo wa cilman هذا كورس مري والتمييز أو محول أه الفاعل إنها والحسن وناق هدبه في أسماء الله إلهي مغياشي سكرد عصر تعالى سريا يكون هو وحو أهانا يا وناقاس باعتبار كل اسم اسم كستمر كل فرشو على انفراده قارهان تسدشد أهانا ويكون هو وحو أهانا وناق باعتبار جمعه اسم كجمعين تسي إلى غيره لوس جمعيين وأهانا هدنا إيه فيحصل وعصو حصلايا بجمع الاسم اسم كي جمعينتيس إلى الآخر متكل حقي سيلو جمعيو كمال نصو حصلا كمال كصفوق كمال أهاضي مثال ذلك العزيز الحكيم أو كلواي لبيسن أو لسكو ضميواي الله جمعي فإن الله لتعالى سري يجمعه وجمعي بينهما labadan isim beenkoodii fil qur'aani qur'aanka dhacdiisii kaiiran in badan ayuu ku jamciyey fa yakuunu wuxuu ahaanayaa kullu mid walbo minhumaa min alismayni ka mida daallan way dallan ayuu qora laakiin daallan way mid tusiinayo cala alkamaali kamaal dushiisii tusiinayo kamaalkastoo alkhaas alkhaalis alkhaasi oo gaar ah aladii kaasoo yaqtadiihi asagaba keensanayo waay wahuwa kamaalkana alcizatu waaye cizi iyo awood oo fi lcasiizi dhexdiis ku sugan wlxukmu i wlxikmatu ayuu keenayaa oo filxakiimi kusu wlxukmu xukun waaye kamaalka la sheegaya iyo wlxikmatu xikmad waay oo filxakiimi ku sugan isinka la dhahayo dhexdiis waljamcu in la jamciyo baynahumaa dhaxdoodi la jamcina daalun wuxuu tusiinaya calaa kamaalin aakhara kamaal kale wahuwa kamaalka aakhar la sheegayan waxaa waaye ana cizatahu cizat allah ilaahay cizidiisii tacaala sareeye maqruunatun waa mid lala xidhiiriyey waaye bilxikmati mar walbo xikmada alle waxay isimka alle cizada alle waxay la xidhiirsan tahay xikmad waay xikmad la-aan ma socdo facizatuhu alla cizadiisii laa taqtadii hiya cizadaasi ma kansanayso dulman dulmi iyo wa jawran cadaaladdarre suua ficlin waay ma keensanayso ficil humaan kamaa sida qad yakuunu uu ahaanayo min acizaa'ih almakhluuqi makhluuqu kuwoodii awoodda badan sida ee u ahaanayo cizadoodii u noqonayso dulmani wa jawranu macnaha faina alcasiiza midka awoodda leh oo minhu min almakhluuqiina ka mid a qad waxaa la arkaa taahudu inay qabatahu asagaasi alcizatu cizadaasi bilithmi dembay ku tuurta la arkaa awooda leedahaye inuu dhaho awooddiisii meel qaldan oo dulmi ah inay ku rida la arkaa dembi ah oo fayadlimu dadka dulmiyo wayajuuru joor sameeyo wayusayi'u tasarufa ama wayusii'u xumeeyo atasarufa maamulkii inuu xumeeyo ka dhaca ka dhac laga yaaba inuu ka dhacdo laakiin ilaahay saas maaha waay wakadalika sidaas oo kale xukmu ilaahay xukunkiisii tacaala sareeye iyo waxikmatu xikmadiisiina maqruunaani waxaa lala xidhiiriyey bilcizi lkaamil ayaa lala xidhiiriyey bikhilaafi xukmi lmakhluuqi makhluuq xukunkiisii khilaafsan iyo xikmatihi waay fa inahumaa labadaasi ee yactarihima dullu fa inahumaa labadaasi labadee xukunkii xikmadoo makhluuqa xaggiis ka ahaadeen yactariihaa waxaa ka hor imaanaya oo soo caaridaya adullu dullu waay ayib musanifku raxmat ullahi caleyh wuxuu bilaabay qaacidooyinkii kitaabka magaciisiiba ku tusa ku tilmaamay in la dhahaayo alqawaacid almuthla waa yahay waxaan soo sheegnay fas kitaabka inuu ku kooban yahay imise fasal afar fasal fasalka koowaad qaacida asmaaullaahi laga hadlayo waxaa soo hoosgalaan dhahnay toddobo tiuu rabaa inuu sheego bilaabay hadda qaacidadii fasalkii koowaad alfaslu lawal uu dhahay waxayna tahay asmaaullaahi tacaala qawaacidu fi asmaa illaahi tacaala waxaa soo hoosgalaya toddoba qaacido marka qaacidadii koowaada raba inuu sheego wuxuu leeyahay alfaslu lwalu fasalka koowaad qawaacidu qaacidooyin waay oo fii asmaa'i illaahi ilaahay magacyaashiisii dhexdeedii ku saabsan tacaala sareeya qawaacidu waay waa qaacidooyin waa jamca qaacidatin qawaacid waa toddobo midda koowaad waa tana marka alqaacidatu luula qaacidada koowaad haddaba maxay tahay asmaa ullaahi tacaala kulluhaa xusnaa waa qaacido qaacido ay ahlusunna waljamaaca oo dhan ay aaminsan yihiin oo maxaa la yidhahdaa qaacidadaasi asmaa ullahi tacaala kulluhaa xusnaa waay waaba qaacido saan waay saan u qabo marka adi qaacidakood maxaa waay haddii lagu dhaho saana dhahaysaa asmaa ullahi tacaala kulluhaa xusnaa waay asmaa ullaahi ilaahay magacyaashiisii tacaala sareeye kulluhaa dhammaantood asmaadaasi dhammaantood xusnaa waa kuwa wanaagsan waay dhammaan way wanaagsan yihiin ayib saaxibu tacaliiq wuxuu leeyahay qaacidadani shan shay ayay lagu soo ayaa lagu soo khulaasaynaya uu leeyahay waana qoraa hoosle wax la qoraay kale maaha qaacidadani watatakallasu watatalakhasu dheh watatalakhasu waxay kusoo khulaasayn khulaaso kusoo noqonaysaa haadihi tan alqaacidatu qaacidadan ah binuqaatin nuqtooyin oo shan ah ayuu ku soo khulaasoonaysaa khulaaso ku noqonaysaa waxay khulaaso ku tahay qaacidadaani oo musanifku uu sharaxay asmaa ullaahi tacaala kullaha xusnaa qaacido wey qaacidadii musanifku waa sharaxay sooma sharax ayuu ka bixiyey qaacidadaani oo tan ah oo sharax musanifka ka bixiyey waxay ku soo khulaas noqonaysaa shan shay buu dhahay kow daabitu lismi alaxsan ismu laxsan daabitkiisii tacriifkiisi waay maxaa ismu laxsan ah horta ismu laxsan maxaa waaye haddii la yidhaahdo daabitkiisi waay daabitkii isimka axsanka ah waa midka koowaad labo arkaanu asmaai alxusnaa asmaa lxusnaa waxay leedahay arkaan arkaanay leedahay arkaan waa jamcu rugnin arkaan waay arkaanay leedahay haddaba arkaanteeda maxay tahay saddex anwaacu asmaa alxusnaa asmaa alxusnaa noocyaalay leedahay noocyaalkeeda maxay yihiin haddaba afar macna alxusnaa fiiha alxusnaa maxaa laga wadaa fiiha asmaada dhexdeeda markii laleeyahay asmaa xusna la dhahay xusnaadaas macnaheed maxaa waay laa naqsa fiiha iyo inay nuqsaan aan ku sugnayn asmaada alle intaan ayay ku soo khulaaso noqonaysa qaacidadan intii musanifka sharxay ah haddaba intii ayaa sii sheegaya isagana fiir wuxuu leeyahay daabitu lismi alaxsan ismu alaxsan haddaad maqasho daabitkiisi waxaa waaye hiya waxaa waaye asmaada alle xusnaa la leeyahay kalimaatun waa kelimo horta sharciyatun sharciga loo nisbeeyey tadullu tusinayso calaa daati illaahi caza wajalla ilaahay daatidiisku tusinayso haddaad maqsho alismu alaxsan daabitkiis aad rabto tacriifkiisii waxaa waaye waa kelimaad oo loo aaneeyey sharciga loo aaneeyey maxaa laga wadaa aana las aana la siiyey maa laga wadaa loo nisbeeyey waay mas loo tiiriyey sax waay sharciyatun shar kalimaad oo sharciga loo nisbeeyey waay oo kalimaadkaasoo tadullu tusinayso calaa daati illaahi caza wajalla ilaahay daatidiisay ku tusinaysaa alismu lilmusamaa isimka wuxuu u sugnaaday magacabaha isim haddii la sheego laasim wuxuu ku tusinayaa daata alsmu yadullu cala almusamaan qaacido oo naxwi abay soo maa alsmu yadullu cala almusama isimka wuxuu ku tusinayaa hee la magacabaha midkan lagu magacabae ku tusinayaa masjid ismay soo maa almasjid waa ism masjidkii maxuu ku tusinayaa wax masjid la dhaha inay jiraan aawee kan waaybe adeeg maxaa lagu dhahaa muxamed oo kale muxamed maxuu tusinaa daatal muxamed la dhahayo inay jirto oo muxamedkaanin qof lagu magacaabaya soo maa idan kelimaad oo tusinayaan allah daatidiis way sideedaba tacriifkeedu waa saas tatadaman waxay koobsanaysaa asmaadaasi ihbaatu tatadaman waxay koobsanaysaa ihbaata sifaati اlkamaal sifaat اlkamaal in loo sugaayo ayay koobsanaysaa almuطlaqi oo la iطlaaqay lahu ilaahay lagu sifaynaya jala weyn wacalaa sareeye iyo watanziihuhu ilaahay nasixidiisii waaye oo dahiridiisii waaye subxaanahu nasixinaaye can kulli caybin wa naqsin waaye taas waa taas haddaba u imaam arkaanu lasmaa'i alxusnaa haddii aan ogaanay daabit lismi laxsan maxaa ku xigay arkaan arkaanu lasmaa alxusnaa soo maa arkaanu asmaa alxusna waxaa waaye saddex waay sidaas dib noo sheegaaye waa saddex asmaa ulxusnaa arkaanay leedahaye arkaanteedini waa saddex weligaada saas laq haye maxay yihiin kow aliimaanu waa horta in la rumeeyo bilismi ism in la rumeeyo waay ilahay isimkiisa la rumeeyo see lagu rumaynaa min gayri taxriifin lahu walaa tactiilin walaa takyiifin walaa tamhiilin waa naqaanaa in badana soo marnay labo aliimaanu waa in la rumeeyo bimaa wixii dalla tusiinayo calayhi maa korkiisi alsmu isimka tusiinayo oo min asifatin inaad rumaysid waayo isim kasta sida noo imaan doonto wuxuu tusinayaa sifo isimkaasi sifada tusinayana inaad rumaysid waa rognu min arkaan asmaa illahi ka mida waa saddex aliimaanu waa in la rumeeyo bimaa wixii yatacallaqu ku tacalluqaayo bihi maaga ama bihi isimkaasi ku tacalluqaayo ku tacalluqaayo waay oo ah min alaafaari raadid ah in kaana hadduu yahay mutacadiya mid tallaabsanayo mid tallaabsanayo hadduu yahayna raadida ka dhalana raadidkiisina waa soo marnay dagay soo marnay lumaatul itiqaad waa taqaanaan idan arkaantiisiina waa arkaantoodina waa saddex maxaa ku xigay anwaacdii soo ma anwaac alasmaa alxusnaa hiya halaatatu anwaacin waay asmaada waa saddex nooc saddex nooc waay kow ismun ismu laa yusamaa bihi hayru isim ilaahay mooyaane qof kale aan lagu magacaabi karinba asmaada leh noocyaalkiisi noocyaalkooda waa saddex kow ismun oo laa yusamaa bihi hayru ilaahay mooyaane qof kaleba aan lagu magacaabi karin haye muxuyay kaasi allah oo kale allah ilaahay mooyaane qof kale lagu magacaabi kar ma jiraa ma jiro way mamnuuc way ka yahay mamnuuc waay haddii qofka lagu magacaabana waa shirki waa hee shirki waay waa yahay arraxmaan oo kale waay ilaahay mooyaane qof kale lagu magacaabi karo maaliki yowmi اddiin ilaahay mooyaane qof kale laguma magacaabi karo waa midkaas iyo midka labaad nooc labaad wاlsmu اladii yusamaa bihi غayru sm ilaahayna waa lagu magacaabayaa keyrkiisiina waa lagu magacaabi karaa muxuu yahay kaasi wahiya ayada asmaadaas oo ilaahay keyrkiis lagu magacaabi karo cinda aliطlaaqi markii laiska iطlaaqo isimkaasi tansarifu ilayhi ilaahay xaggiisa usoo laabanaysa haddii wax aan loo idaafaynin oo keligeeda laiska iطlaaqo waxay u soo noqonaysaa alla allay u noqonaysaa haddii laiska iطlaaqo waxaa lagu iطlaaqi karaa allah sida almeliku melig fulaan haddii aan la dhihin oo almelig la yidhaahdo xaggey u noqonaysaa laadul allah waay qof kale ma aha waay haddii lakin wax kale loo idaafeeyo waa gaarkeed almalik alcaziizu oo kale waay haddii laiska dalaago xaggay u noqonaysaa ilaahay keligiisii alxaliimo haddii laiska dalaago xaggay u noqonaysaa allah waayo ama kalcaiiz alcaziizi dhe kalmaliki alcaziizi oo kale alxalika alcaziizi oo kalcaziizi oo kale waay alxaliimi kalxaliimi oo kale waay wahayrihim intaas keyrkoodii waay oo mimaakii ah yakhtasu ama yukhtasu lagu khasisayo bikamaalihi ilaahay kamaalkiisii iyo waidlaaqihi ku idlaaqiisii way falaa yusharakuhu lalama wadaajinayo fii dalika kaas dhexdiisii hayruhu markii la iska idlaaqo laakiin almelik ilahay keyrkiisii ma lagu magacaabi karaa haa melik fulaan boqor fulaan waa la dhihi karaa dadka haye casiiz ilahay keyrkiisi waa lagu magacaabi karaa xaliim sidaasoo kale waay mushtarag way laakiin markii in la iطlaaqo waxaa ku dhacaysaa allah tabaaraka wa tacaala nooc labaad way midka saddexaad wayusamaa bihi waxaa lagu magacaabayaa alle wayusamaa waxaa lagu magacaabayaa wa ismun ism way dheh isimkaasoo yusamaa bihi bilismi isimka lagu magacaabi karo kayruhu alla keyrkiisii walaa yansarifu aan u soo laabanaynin iطlaaquhu markii la iطlaaqana ilayhi ilahay xaggiisa aan u soo laabanaynin ilaahay waa lagu magacaabi karaa laakiin markii laiska idlaaqo alaatul ilaahay hee xaggiisii uma soo laabanaayo lagama fahmay isla markii in allah lagu loola jeedo isla markii maxaa ka mid ah sida almawjuudu oo kale waay mawjuud waay markii la yidhaahdo isla markii xaggee la-aada wax way joogaan waay makhluuq dhan waa dhici kartaa in loola jeedo isla- ilaahay haggiisa toos lama dhahay laakiin haddii hee la- asiga mar loo nasbaynayana mawjuud waa yahay waana waa lagu magacaabi karaa walmutakalim oo kale waa qof hadlaayo waay mutakalim waay isla markii yaa loo loo fahmaa qofkii hadlaayo meesha jooga isla markii loo fahmaa laakiin ilahay ma lagu magacaabi karaa ha mawjuudna waa lagu magacaabi karaa ha waay walmuriid oo kale muriid fahuwa kaasi yakhtasu ama yukhtasu waxaa lagu khasisayaa bikamaalihi bikamaali maca kamaalihi kamaalkiisii macihiisii ilahay lagu khasisayaa wain lam yukhasa biitlaaqihi waay itlaaqiisi yaaba hee lagu khasisaynin anwaacdiisiina waa saddexdaysiino idan qeyb alla keligiis mooyaane qof kalen lagu magaabi karin iyo qeyb alla iyo keyrkiisii laiskulagu magacaabayo markii layska idlaaqana allah ku dhacayso iyo qeyb allah iyo keyrkiis lagu magacaabayo lagu magacaabayo labadaba laakiin haddii layska idlaaqo ku dhacayso alla keyrkiis wey. mala fahmin intaasi wey. Eh, anwaacdiisii maxaa ku xigay macna alxusnaa wuxuu leeyahay macna alxusnaa fiiha qaala ibn اlwasiir ibn اlwasiir wuxuu dhahay waclam ogow niyahow ana alxusnaa xusnaa kelimada la yidhaahdo fi lugati lugadda carabta dhexdeeda huwa aljamcu jamca waay aljamca waay jamcaasoo alaxsan ah mid wanaag badan laa jamcu lxusni ma aha jamcu alxusni xusni la jamciyey oo xusnaa laga jamciyey ma aha hee laakiin axsan la jamciyey oo xusnaa laga jamciyey waaye xusnaa lagu jamciyey waaye waayahay fa ina jamcahu xusni jamci- jamcinteeda xisaanun iyo waxasanatun noqonaa xisaanun iyo waxasanatun noqonaa idan alxusnaa waa ta'niisu axsan waaye xusnaa haddii aada maqasho waa jamc mufradkeed mufradkeeda marka maxaa noqonaa axsan waa in taaniidkeedii waay axsan la taaniidkii waay xusnaa oo wanaag badan waay idan marka midka shanaad maxaa waaye oo u dambeeyey ba qaacidadan koobsanaysa u dhahay masanifka shaarixiga masaaxi taaliq muxuu ah laa naqsa fiya soo maha waa tanaba ayadana wuxuu leeyahay faasmaa llaahi alatii faasmaa llahi ilaahay magacyaashiisu allatii waa midii oo laa tuxsaa aan loo koobi karin waay lama koobi kar waay kulloo dhammaanteedana xusnaa waa mid wanaag badan waay intaasi wixii ku koobnaa saaxibu tacliiq noo sheegay waay kitaabkeeni noo soo celiy marka matanihiisi asmaa llaahi ilaahay magacyaashiisii tacaala saree kulluhaa dhammaantoodii xusnaa waaye macnaheedana xusnaa kulluhaa xusnaa ayuu rabaa inuu sheego macneeyo fasiro musanifka fiiri ay baaliqatun waa mid gaartay fi lxusni baaliqatun waa mid gaaraysu way mid gaartay way fi lxusni wanaagga dhacdiisii haayatuhu ama haayatahu way baaliqatun ay baaliqatun waa mid gaarayso fi lxusni wanaagga dhexdiisii haayatahu haayata alxusni wanaaggi yoolkiisay gaaraysaa waay wax wanaagsan markii la sheegaayo wanaag meeshii ugu dambe oo ma bacdahaa xusnaa aysan jirin ay gaarsiisan tahay waay qaala allahu ilahi wuxuu dhahay tacaala sareeye walilaahi ilaahay ayaa u sugnaadeen alasmaa magacyaalo alxusnaa oo wanaag badan way asmaa wanaag badan uu leeyahay allah tabaaraka wa tacaala walilahi asmaa alxusnaa qur-aanka wax badanaa kusoo aroortay asma lahu alasmaa alxusnaa iyo falahu alasmaa alxusnaa iyo meel badana kusoo aroortay in badan waa soo marnayba waayo aayaddan haddaba ahlu sunnaha siday aaminsan yihiin ayaa saan ah ilaahay inuu leeyahay magacyaalo oo xusnaa wanaag badan waay ayay leeyihiin sidaas aaminsanahay aayaddan waxay radis ku tahay laba qole waxay radis ku tahay laba qole kow qolada koowaad waxaa waaye aljahmiya hadihi اlaayatu raddun calى طaa'ifatayn laba kooxood ayaa waxay ku tahay radisay ku tahay laba kooxood ayaa waxay ku tahay radisay ku tahay waay kow qolada koowaad waxaa waaye aljahmiya jahmiyo qoladii jahmiyada loo yaqaanay ee in badan soo marnay aan naqaano waxay yihiin iyo ninkii asaasayba ayaa radis ku tahay oo ah nufaatu اlasmaa'i muطlaqan nufaatu اlasmaa'i mutlaqa ilaahay magacyaashiisii oo oo dhan hee anfinayeen oo diidayeen waayahay alla asmaa'a looma sugi karo ayay leeyihiin marnaba markaasa waxaa la dhahay hee ilaahay asma'a asigaabusku idlaafeeyey oo wuxuu dhahay walilaahi alasmaa'u alxusnaa ayuu dhahay be oo maxaa u diidaysaan wixii alla asigu isku idaafeeyey miyaad u diidaysaan saasaa noqonaysa soo maha jawaabtooda ha ama su-aashooda markaasa waxay leeyihiin yaquuluuna markaas waxay odhanayaan idaafatuhaa ilayhi almajaaz idaafatuhaa asma'adaasi idaafadeeda ilayhi alla xaggiisii loo idaafaynaayo waa almajaaz waay majaaznimo majaaz waay majaaz ahaan ayaa ilaahay looga nisbeeyey xaqiiq ahaan ma aha xaqiiqahaan ma aha oo majaaz maxay ku wadaan wahiya asmaaun libacdi almakhluuqaatay dhaheen makhluuqaadda qaar ka mid a ayaa magacyaalo u yihiin xaqiiq ahaan markaasun ilaahay waa loo nisbaynayaa majaaz ahaan xaqiiq ahaan makhluuqaadkiisii qaar ka mid a lagu magacaabayaa majaaz ahaan asigaa isku tiiriyey saasaa laga wadaa mooyaane xaqiiqo maaha ilaahay looma sugi karo xaqiiqo ahaan waay haddii kale waxaa ka dhalanaa tashbiih waa leeyihiin majaaz waxay ka wadaan wahiya asmaaun libacdi almakhluuqaat ay dhahaan qoladaasi ay radis ku tahay ayadan waa ku caddahay xaqiiq ahaan qolada labaad waa cala almuctazila muctazilada ay radis ku tahay muctazilada ayaa waxay ku tahay radiis waay oo nufaatu lmacaanii ah alla asmaa'adiisii macaaniyidii macaaniyadoodii macaaniyadoodii anfinayaan waxay radis ku tahay qolada labaad almuctazila oo ah nufaatu lmacaanii macaaniyaasha oo ama macaaniyada oo asmaa'ada ay anfinayaan kuwaasa radis ku tahay haye oo see ku anfinayaan waxay odhanayaan yaquuluuna waxay odhanayaan hiya asmaa llaahi waay hiya asmaaada asmaa llaahi waay aayadda ama aayadahan asmaadan ilaahay isku idaafeeyey waa asmaadiisii hiya asmaada asmaa llaahi waay horta xaqiiqatan sa laakiin laa tadullu calaa macaanin bay dhaheen macno ma tusinayso ayaga asmaada way sugayaan lakiin may anfinayaan macaaniyaashii oo asmaada tusinayeen ay anfinayaan yaquuluuna way odhanayaan hiya asmaa llahi laakin laa tadullu calaa macaanin macno ma tusinayso dhahan macno ay tusinaysa ma laha haddii la yidhaahdo caliim way sugayaan laakiin maxay leeyihin bilaa cilmin haddii la yidhaahdo samiic waa loo sugaa laakin waxay leeyihiin bilaa samcin isimkaas mujaradkiis iyo ah oo awsaaf oo macno aan laga fahamaynin aan laga qaadi karina ilaahay u sugayaan ayadana qolkoodii waa baatil aayaddan labadaasi qolo ayay radisay ku tahay fiiri marka ayib walilaahi alqaala allahu ilaahay wuxuu dhahay tacaala sareeya walilaahi ilaahay keligiisa ayaa waxaayay u sugnaadeen alasmaau magacayaal alxusnaa wanaaga badan wadalika wanaagaasina liannahaa asmaada mutadaminatun waxay koobsanaysaa lisifaatin sifooyin sifooyinkaasoo kaamilatin dhimaystiran la naqsa fiiha waxaad noqosaana aan ku sugnaanin biwajin dhinac oo min alwujuuhi dhinacyaasha ka midaba meelnaba kama sugnoqay la ixtimaalan walaa taqdiira hag ixtimaal ahaan nuqsaan kuma laha hag haddii qadar ahaan loo qadarinata malaha marba hee ma laha way nuqsaan hadalkii musaniifka ayaa soo khulaasaynay kii naftirkiisa waaye mid walbo uu sheegayo tusaaluu keenay musanif fiiri marka mihaalu dalik kaas mihaalkiisii alxayu isimka la dhahayo waayo xayu xayu waa yaa laga wadaa alle alxayu isimkaasi maca siyaas kale allah waa yahay anwaa asmaa'ada saddex nooc ayaa usoo sheegnaye noocee ka mid yahay alxayu haye nooc cid kalen lagu magacaabi karin midka haddii lii talaaq ilaahay loola jeedo keyrkiisana lagu magacaabi karo waayo waaye mihaalu daalika kaas mihaalkiisii alxayu waaye alle inuu nool yahay isman waa isim isimkaasoo min asmaaء illaah ilaahay magayaashiisa ka mida tacaala sareeye mutadaminun wuxuu koobsanayaa lilxayaati mutadaminun lilxayaati maxaa laga wadaa macnihiis waa waxuu tusinayaa xayaatu tusinaya lilxayaat mutadaminun wuxuu koobsanaya lilxayaati xayaata alkaamilati dhimaystiran allatii taasoo xayaatadaasoo lam tusbaqa aan laga horaynin bicadamin waayitaan ilaahay weligiisii hee wuxuu ku sifaysanaa alxayaatu waay weligiisii waay xayaat waa noolaa huwa alawalu falaysa qablahu shay wax ka horreeyey malaha weligiisuna waa horreeyey waa noolay xayaatoo ku sifaysanaa waay mar oo allah nolol hee aysan soo marin ma jirto waay ma jirto weligiisii waa noolaa saasaa laga wadaa walaa yalxaqu walaa yalxaqu mana heleelaayo haaha sifadaasi oo sifatulxayaat ah zawaalun way zuulitaan adana waa baaba'aya meela ku eg tahay lama dhahayo huwa alaakhiru falaysa bacdahu shayun way alxayaatu nolol way noloshaasoo almustalzimatu laasimsinayso likamaali sifaati sifaati kaamila anshadoodii laasimsinayso oo min alcilmi ah mar walbo haddii ilaahay lagu sifeeyey xayaad waxay laasimsanaysaa oo laga maarmaan ah in ay ku sifoobo ama ay ku sifaysanaato xayaatadaasi cilmi waay inuu cilmi leeyahay waay ma nool yahay cilmigan waa leeyahay waa ku sifays waa ka laazim way ka dhalanaysaa waay likamaali sifaat min alcilmi iyo walqudra haddii marba hayi uu nool yahay xayaato loo sugay awoodna waa leeyahay wallah waa ka dhalanaysaa wasamci inuu wax maqlayo waa ka dhalanaysaa walbasar waa ka dhalanaya wagayriha ومiثاaل آخر miثaal kale alcaliimu waay ilaahay inuu cilmi badan yahay aliim inuu ilaahay cilmi badan yahay waay waaya ismun waa ism ismkaasoo min asmaaء ilah ilahay asmaadiisii ka mida mutadaminun mutadaminun koobsan ismkaasoo mutadaminun koobsana lilcilmi cilmi koobsanaya cilmigaasoo alkaamili oo kaamila aladii cilmigaasoo lam yusbaq asagana aan lagala hormarin bijahlina waay jahli oo xillo ilaahay cilmi la'aan ahaa ayaa soo martay lama dhahayo waay weligiisii cilmi waa ku sifaysanaa walaa yalxaqu mana heleelayahu cilmigaasi hee nisyaanon waay nisyaan iilow ma heleelayo waayo oo cilmigaasi xillo asiga ay wax iloobayo allah ku sifaysan wax iloobayo ma jirto mana iloobayo weligiisii waay qaala allahu ilahi wuxu dhahay tacala sareeye cilmuhaa saacadda qiyaamo cilmigeeda idan cilmigu waa wax walbo waa midku ku tacalluqo sida noo imaan doontaba waayahay qaala allahu ilahi warahi tacaala sareeye cilmuhaa saacadda qiyaama cilmigeeda inta rabbi ayaa ahaaday fii kitaabin kitaab dhexdiisu ahaaday laa yadlilu ilaahay ma lumaayo laa yadlilu rabbi rabbigay ma lumaayo ma lumaayo nin qofku lumaayo wadda habaabsan gala ku dhacayo maraya way horta jaahil way soo maa ilaahay ma lumaayo jaahil ma aha jaahil laguma sifey waay laa yadillu ma lumaayo rabbi rabbigaygi walaa yansa mana ilaabaayo waay wixii asaga cilmigiisii ah hee waan ilaawey waxaas waan aqaanay waagii hore laakiin hadda waan ilaawey ma dhahayo ilaahay mar walba wax ma ilaabo waay alcilmu cilmiga alwaasicu waa midki waasacaga ah ballaaran almuxiidu koobaayo bikulli shayin shay walbo jumlatan duub ahaan iyo iwa tafsiilanba antaba ilaahay cilmigiisii waa kuwa u waasac noqday waay sidaa daraaddeed waxaa la yidhaahdaa alcilmu acamu asmaa'i illaahi tacalluqaa cilmiga asmaa'ada alle waa kan uga caamsan xagga tacalluqa wax walba waa ku tacalluqaa isaga wax walba he waa ku tacalluqaa alcilmu acamu asmaa'i illaahi tacalluqa sawaaun waase min maakii ahaaya yatacallaqu ku tacalluqo shayga biafcaali ilahi afcaashiisii aw amase afaali khalqihiba qaala allahu ilahi wadhahi taala sareye wacindahu aro agtiisa ayaa ahaaday ilaahay mafaatixu lghaybi heybkii furyaashiisii qof kale agtiis ma yaalaan waayo laa yaclamuhaa mana oga mafaatixdaasi ilaa huwa asaga mooyaane wayaclamu ilaahay waa ogyahay maa waxay oo filbari walbahri ku sugan labadaba wama tasqudu min waraqatin ma dhacdo ilaa yaclamuha alle waa ogyahay walaa habatin ma dhacdo fii dulmaati alardi ilaa waa ogyahay walaa radbin wax qooyan ma jiraan walaa yaabisin wax qallalan ma jiraan ilaa fii kitaabin mubiin ay ku sugan yihiin kitaab oo mubiin cad wamaa min daabbatin daaba ma jirto fi lardi dhulka dhexdiisii ku sugan ilaa cala allah wamaa min daabba daabbatin waa nakira waxay dhahday fii siyaaqi nafyi waxay faa'iidayn- waxay faa'iidaynaysaa cumuum daaba kasta waay daabadan waxaa la yidhaha kullu ma yadubu fawqa alardi fahuwa daaba soo ma waayahay wamaa min daabatin daaba ma jirto oo fi lardi wamaa min daabatin daaba fi lardi dhulka dhexdiisii kuma sugna ilaa haddii ay ku sugan tahay baclallahi alla korkiisa ya risquha quudinteedii ahaaday amba ha badnaado ama ha yaraado ama xalaal ha aado mase xaram ha ahaadee ahlu sunna sidaa aaminsan yihiin waay wayaclamu ilaahi waa ogyahay mustaqaraha meeshii oo daabadaas ku sugan tahay lagu sugay ee yaallo waa ogyahay ama ku sugnaanayso wa mustawdacaha meeshii loo wadi dhigay oo kumaal- kumeelgaar ahaan oo loo dhigay ee u taalo ayayna waa ogyahayba kullu mid kastoo fii kitaabina ku sugan yahay mubiinin cad waay yaclamu al wuxuu ogyahay maa fi samaawaati waalardi waa ogyahay wayaclamu maa tusiruuna wamaa tuclinuuna waa ogyahay wallahu alle caliiman waa allihii ogaal badan waay bidaati suduuri ay bimaa fi suduuri ee laga wadaa waxyaabaha laabaha ku sugnay suduur jamcu sadrin suduur waay ah wixii ku sugan laabaha ama maxaa kale lagu magacaabaa laab hagee waay qalbiga waay laabta waxaa laga wadaa waa qalbiga laga wadaa waxay qulubta ku jir waay ومثال ثالث مثال ومثال ثالث مثال سدعات الرحمن واي واسم اسم من اسماء الله كما تعالى سري متضمن وحي كوبسنا للرحمه الكامله نعرف المسترن واي التي تسقل عنها حق اذا دهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لله واي لله هذه لله واي لله الله يا ارحمه هي بحاول ارحمه اسمه افضل التفضيل واي ارحم ايا وغن حريص بدن بعباده ادمه سي addoomihiisii waxaa laga wadaa man maata cala alislaami sida xaafid ibnu xajar uu dhahay ama waxaa laga wadaa min bicibaadihi caamun macnaahu khaasun bilmuuminiina sida abijamra ibnu abi jamrata uu dhahay saaxibu tacliiqna waa soo waa sheeg tacliiqna waa soo sheeg waa naqli waa soo naqlinayahay lallahu alla yarxamu u naxariis badan ugu naxariis badan bicibaadihi addoomihiisa oo muuminiinta ah ama addoomihiisii oo islaamnimada ku dhintay min haadihi tan xaggeeda ayuu ugu naxariis badan yahay biwaladihaa cunugeeda u naxariisayso waa xadiidkii muttafaq bukhaari muslim soo saaraya min xadiidi cumar ibn khataab yacni wuxuu la jeedaa nebiga umma sabiyin cunug hooyadiisa u tilmaamaya markaasi min haadihi biwaladiha markii leeyahay wuxuu tilmaamayay umma sabiyin cunug hooyadiisii oo wajadad heshay hooyadahu cunuga fi sabyi asabyi waxaa laga wadaa hee haniimada oo dadka ah dumarka iyo ilmahoodii ah iyo raggoodii gaalada lasoo qafaashay ayaa la yidhaahdaa asabyu qafaal way waa lasoo qafaashay maxaa kala dhadaa saasay soo maa afduub afduub waan afduub waa la socdo dhexda laga soo qabsaday waay sooma dhib ma laha fi sabyi qafaal dhexdiisii ay ku heshay oo fa akhadad way qaadatay hu cunugeedii waa haddii aragtay waa qaadatay waa lasaqad oo dhejisay hu cunugii bibatniha boqolosheedii ku dhejisay oo waa soo qabatay cunugeedii dadkii dhahad lumay ayay markii heshay hooyo cunugeedii oo yaraa ka lumay oo raadinaysay haddii oo ay aragto hee jaceylkeedii naxariisteedii meeshii gaarsiisan tahay waa la yaqaani sooma waaya waa uga naxariis badan yahay ilaahay addoomihiisa oo mu'miniinta ah oo ardacad ay nuujisay hu cunugii waay wa mutadaminun huwa isimkaas wuxuu keensanayaa isimkee raxmaankii waay ومتضمن هو إسنكاس وحكين سنة أيضا نقشة أيضا معنى ما هو عودنا لما سبق للرحمة نحرس يكن سنة نحرس تصل واسعة بلادنا التي تصل قال الله إليه داعي عنها قدي ورحمتي نحرس تيضا naxariisooyinkayga waay waraxmatii naxariisooyinkayga raxmati mufrad way bas jamca baan ka dhigay oo hawaa qaldamay maanta waa la idaafiya cumuum waay oo naxariisooyin faraha badan ayaa laga wadaa waraxmatii naxariisooyinkaygii wasicad hiya way waasac nagatay way deegtay kula shayin wax walbo wax walbo waay wa qaala ilaahi wuxuu dhahay can ducaa ilmuminiina malaa'ikati dhe malaa'igda ducadoodii loon lilmuminiina u ducaynayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeen- rabbigeeniyow wasicta wasi- wasicta waay waad waasac noqotay kula shayin shay walbo raxmatan xagga raxmad ahaan naxariisaaniyo wa cilmin xagga ilma ahaan waay walxusnu wanaag haddaba walxusnu wanaaga fii asmaa'i illaahi ilaahay magacyaashiisii ku dhex sugan tacaala sarreeya yakuunu huwa xusnigaas wuxuu ahaanayaa biictibaari kulli ismin isim kasto haddii la fiirsho hee calanfiraadihi gaar ahaantiisii dusheeda ayuu u ahaanayaa wanaagga haddii asmaadii alleh hal hal loo fiirsho wanaagga mid kasto waa ku jiraa waay hal hal halaa la sheegay hal ismi halkaas isin keligiisa la sheegay wanaagiihee hee waa ku jira markii laisku dardaro keligeeda ayaa wanaag keensanayso laakiin markay halhal ay yihiin wanaag ma keensanayso lama dhahayo hee mid walbo gaarkiis ayaa xusni ugu jiraa mala fahmi sidaas waay waayahay wayakuunu huwa haddana wuxuu ahaanayaa xusnigii oo yakuunu isimkeed waxaa elinaysa xusnigii le wayakuunu huwa isimkii eh, xusnigii wuxuu ahaanayaa biictibaari jamcihi isimkii jamcintiisii markii la fiirsho ilaa kayrihi keyrkiisii loo loo jamciyey markii la fiirshona waa ku jiraa le hal isim iyo hal isim haddii lase jamciyo haddana xusninkii waa ku jiraa le hal keligiis markii la sheegana xusninkii waa ku jiraa le saas way macnaha fayaxsulu waxaa soo xasalaya bijamci lismi isimkan jamcintiisi ila alaakhari isim kale loo jamciyo ila alaakhiri maa dhaha ila alaakhari dhaha khiri mis wax kuma qoranaya sharax male maxaa ku fiirinaysaa aakhari miya aakhirine midka dambena qoran kaas aakhari yowm alaakhir mal dhahamas yowm alaakhiri maalinta gee markii la tamalmaayo walyowm alaakhiri miya mas walyowm alaakhari aakhiri dambe waay aakhari kale waay Sa- midkan mooya mid kale waaye idan fayaxsulu waxaa soo xasalaya bijamci اlismi isimkii jamcintiisii ila alaakhari midka kale isimka kale loo jamciyo waxaa soo xasalaya kamaalun ayaa soo xasalaya kaamil ahaansho fow kamaalka soo fowqa kamaalin waay haddana kamaal korkiisa ahaaday kamaal kamaal lagu daray waay Eh, sa- sonkor haddii sonkor lagu sii daro maxay faa'iidanaysaa macaanay soo ma waaya kamaal kamaalka sare laga wadaa kamaal oo kamaalka sare fawqa maxaa u nasbiyey waa nasbiyey ani fawqa maxaa u nasbiyey haya daraf waay waayahay mithaalu thalith ee mithaalu daalika dheh asagoo laisku daray waay laisku jamciyey asmaadii hal hal waa soo marnay waxaa noo dhibnaa laisku daray soo maa waa kan waay مثال ذلك قاس مثال كيس واوي العزيز الحكيم واي فإن الله الله تعالى سري يجمع وجمعي بينهما لما سيسم في القرآن كثير في القرآن القرآن قد يسكو جمعي كثيرا بدن فيكون هو نقنا يا كل متكستو منهما لما سكمدا دالا متسي على الكمال متكستو oo labadaas ka mid ah wuxuu tusinayaa kamaala tusinayaa alkhaasi gaar ah kamaal gaar ah mid kasta keligiis markii la fiirsho kamaal gaara tusinaya alladii kaasoo yaqtadihi asaga keensanayo muxuu yahayna wahuwa alcizatu fi lcaziiz caziizka muxuu keensanaa عزة والحكم والحكمة تو كان سنة في الحكيم حكيم كليجز محو كان سنة سنة حكمة يو حكمة مد والبوك كليجز كليجز مركي الله في الشو وحو كان سنة يا كم وناغو جارة صوما والجمع بينما مركي لجمعين دال على كمال آخر واي كمال كلت سنة وهو محيي هنا أن عزته إله عزتي تعالى سرية مقرونة وحل وحل الحريرين يا مركاسي بالحكمة واي فعزة عزتي لا تقتضي مكان سنة ظلما ظلما مكان سنة وجورا وجور معايا وجورا بفتح الجيم جورا iwa jawran cadaalad daro ma keensanayso way su'a ficlin way ficil xumo in maamul xumo amo samayn xumo ma keensanayso way kamaa sidii qad yakuunu u ahaanayo min acizaa'i lmakhluuqiina makhluuqiinta kuwoodii oo awoodda leh sida keensanayaan jawr iyo dulmu keensanayan oo kale maaha waay maxaa yeelay fa ina alcasiiza midka awoodda leh oo minhu makhluuqa ka mid a qad waxaa la arkaa ta'khudu inay qabato hu asaga alcizatu ciza cizadaasi iyo awooddaasi darteed bilifmi dembe inay ku qabato oo ku rido laga yaababa oo fayadlimu dulmo sameeyo wayajuuru jawr falo jawr sameeyo waay cadaaladare wayusiiu xumaan sameeyo atasarufa maamulka ku xumaan sameeyo waay wakadalika sidaasoo kale xukmuhu xukunkiisa ilaahay xukunkiisii tacaala sareeye iyo wa xikmatu ilahay xikmadiisii maqruunataani waa maqruunaani waa mid waa mid la xiriiriyey laba la xidhiiriyey waay bilcizi awood alkaamili dhammaystirana lagu xidhiiriyey bikhilaafi xukmi makhluuqi makhluuqa xukunkiisii khilaafsan wa xikmatihi makhluuqa xikmadiisii khilaafsan maxaa yeelay fa inahumaa labadaasi makhluuqa u sugnaadeen way fa inahumaa ina alxukma aw alxikmata oo lilmakhluuqi laga wadaa hee yactariiha yactariihimaa waxaa soo galaya ee adullu dullinama soo galaysa laakiin kuwa allema soo galayaan alqaacidatu thaaniya allah subxana wa taala